الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد باب المناصحات قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة كما قد, بي كما قد بين التفصيل فيما قدم وإن تكن ليست عليها تنقسم فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم وانظر فإن وافقت السهام فقد هديت وفقها تماما واضرب أو جميعها في السابق إن لم تكن بينهما موافقة الناظمك رحمة الله عليه halkan waxa uu ka bilaabayaa baabu lmunaasakhaat munaasakhaat waa jamcu lmunaasakha luqa ahaana waa alizaala waltagyiir aw innaqli waa shayga oo la zuuliyo oo la bedelo ama meesha laga raro istilaaxa faradiyiintana waxaa looga jeedaa an yamuuta min warahati mayit alawal waaxidu aw akhar qabla qismati tarika waa in waxa weeye uu dhinto maydkii hore dadkii dhexlayay mid ka mid ah iyo ka badaniba waa inay dhintaan inta aan la qaybin xoolaha waxaana ay ka cabiraan culimada soomaaliyeedna meyti meyti dhaxashay oo waa mayd mayd markaa dhaxlaya sidaasi bay markaa noqonaysaa waxaa dhici kartaa warahadan qaarkood la dhaxlayaa inaanay dhammaan ahayn warahadii maydkii hore ee qaarkood kuwa warahadiisa warahadooda ah inay noqdaanna waa wax dhici kara waxaa kaloo dhici kartaa maydkii hore in mid qura ka daba tago in mid wax ka badani ka daba tagaana waa suure marka mayti mayti dhacashay runtii waa abwaabta ay yidhaahdaan culimadu waa min cawiisi cilmi alfaraa'id cilmulfaraa'idka abwaabta ugu adag ayaa uu ka mid yahay laakiin naadimku raxmatullaahi calayhi waxba isagu ma balballaadhin ee in kooban ayuu kaga gaabsaday oo markay meydku labo aanay ka badnayn ayaa uu ku soo ururiyey waxaynuna kusoo khulaasayn karnaa inaynu nidhaahno marka ugu horeysa baabkan mayti mayti dhaxashay waxa uu ka tirsan yahay waa nawcun min atasxiix tasxiixii masaa'ilka ee aynu soo marnay ee masaa'ilka saxiix yeelidooda ahaa waa mid ka mid ah tasxiixii markaad soo fahanto kanina waa iska hawl yaraanaya waa qodob waa qodobka labaad ee mar kastaba inaad dariiqadan martaa laasim kuguma aha ee marar kooban ayaa loo baahdaa mayti mayti dhaxashay inaad sidan u dhaxasho oo la doonayo dadka meesha isugu yimi mid mid hore dhexlayay iyo mid mid dambe dhexlayaba waxaba halkaa in lagu kala dhammeeyo oo lagu kala diro laakiin waxaad heli kartaa mid kastaba inaad sidii mayd gaara ula dhaqanto oo masalan maydkan dhintay dhowrkan ka daba dhintay mid kastaba sidii qof nool oo kale inaad ula dhaqanto oo wixiisa siiso oo gaar ka dhigto marka aada gaar ka dhigto haddii waxa weeye aada damacdo inaad dadka usii qaybiso oo goobtaa kaa hore aad ku dhaxasho aad kusii qaybisana inaad gaarkiisaba u dhaxasho oo ciddii wax ku leba ka mustaqilin isagoo ah sidii mid gaar ah aada wax ka siiso waad heli kartaa oo qofba intuu ka leeyahay aada u dhiibto marka camalkuunbaa badanaya mooyaane laakiin isku meel bay ku soo arooreysaa oo haddaad mid kastaba gaarkiisa u qaybisee waxba aanad isku qaybin waad heli kartaa laakiin munaasakhaadkan laguu sheegayaa iyadu waxa weeye hadday toban iska daba dhintaan hal mar baad wada qaybinaysaa wakhtiyada qaarkood oo munaasakhaadka aan waxba sidan loogu baahan waxaa ka mid ah marka la doonayo waxaba halkaa inaan lagu qaybin ee maydkan maydka ka dambeeyey hanti kale oo uu leeyahay la doonayo nasiibka uu halkan ka helay ciddii doontaaba ha dhaxasha kaa labaade in lagu qaybiyo taa lafteeda marka la damacsan yahay waxba inaad dariiqadan munaasakhada martaa waajibkuguma aha marka wakhtiyada qaarkeed oo ay dhici karto in laga weecdaa way iska dhacaysaa oo haddaad mayd kastaba gaarkiisa u qaybiso isku meelun bay ku arooreysaa laakiin camalkaa badanaya oo shaqada ayaa badanaysa laakiin tani waxay faa'iideyneysaa inaad soo ururiso markaad rabto inaad soo ururisana saddex miduun ayaa lagu soo ijmaaliyaa oo lagu soo duuduubaa mayti mayti dhaxashay aqsaamteeda aqsaamta mayti mayti dhaxashay waxay ku soo urureysaa waa saddex qaybood wey qaybta koowaad waa inay warasada maydkan labaad dhaxlaysaa iyo ka saddexaad iyo ka afraad iyo ka shanaad tiradii doontaabaha iska daba dhimatee waa inay yihiin warasadii maydkii hore wa yarisuuna kamaa yarisuuna alawal waana inay u dhexlayaan siday kii hore u dhexlayeen waana waxa ahlulcilmigu ay ka cabiraan ikhtisaaru qabla alcamal ikhtisaar qabla alcamal intaan la shaqaynin ee camalba la gelin ka hor in arrinta layska soo gaabiyo oo layska soo ururiyo ta koowaad waa ta noocaasi ah oo waxa weeye tobankan maydee iska daba dhintay ama tiraday doonaanba ha noqdeene dhammaantood waxay ka tis tirsan yihiin min warahati mayit alawal warahadii maydkii hore ayay ka wada tirsan yihiin waa midda labaade dhammaantood kii hore siday u dhexlayeen ayay intii ka dambaysayna u dhexlayaan isku sibay u dhexlayaan arrintu hadday noocaa noqoto waa ikhtisaar qabla alcamal intaan shaqaba la qaban arrinta iska soo ururiyo intii mayd ee dhexe ee dhimatay ee kii u horreeyey ka dambeeyey tiraday doonayaanba ha noqdeene iska xadaf oo kal cadami ka dhig maydkii koowaad wixii ka dambeeyey kal cadami ka dhig sidii wax aan jirinba sidii iyagoo aan jirinba ka dhig oo intii dhexoo dhan iska xadaf maydkii koowaad inta hadda joogta oo qura u qaybi waa markay isku si qura u dhaxlayaan tusaale ahaan maydkii koowaad wuxuu ka tegay toban carruura oo uu dhalay toban carruur oo uu dhalay ayuu ka tegay labiyo dhadig siday rabaan ha u kala ahaadeen toban carruur oo uu dhalay buu ka tegay way iska daba dhinteen ilamaa ay saddex ka soo baaqi garowday maydkii koowaad dabadii meeshii waxaa ku soo hadhay saddex qura tobankii carruur ahaa ee uu dhalay saddex qura oo ama wada lab ah ama lab iyo dhadig isugu jira oo bimacnaa casabo ah ayaa meeshii kusoo baaqi garoobay aabbahood siday u dhaxlayeen ayay walaaladoodna u dhaxlayaan walaaladan iska daba dhintay oo walaaladaa mid qura oo xaas lahi kuma jiro mid quroo ubad lehina kuma jiro mid quroo cid kale ay dhinac kale ka walaala yihiinna kuma jiro waa isku waddo qura waa walaalo aabbiyo hooyo isku hal waddo ah mar hadday arrintu sidaa tahay maydkii koowaad ee aabbahoodahaa toddobadii ka dambeeyeyba waxaan jirin ka dhig kal cadami ka dhig iska xadaf meesha ka saar maydkii koowaad waxaad u qaybisaa saddexda nooluun waa ikhtisaar qabla alcamal intaad marba ka koowaad soo dhaxli lahayd oo toban u dhaxli lahayd ka labaadaad dhaxli lahayd oo sagaal u dhaxli lahayd ka sideedaadaad dhaxli lahayd oo toddoba u dhaxli lahayd ee aad ku daali lahayd toddobada dhexeba meesha ka saar ka tuur wax aan jirin ka dhig dabeedna waxaad samaysaa ikhtisaar qabla alcamal inaad soo gaabiso intaanad shaqo gelinba oo aad ka dhigto maydkii koowaad wuxuu ka tegey saddexdaa qofuun toddobadii kalena aada meesha ka saarto taasi waa weji naadimkuna raxmatullaahi calayhi uma bambixin mana tilmaamin wuu iskaga aamusay qaybta labaad waxa weeye in ay mayd kastaba dhaxlayaan warasa u gaar ah mayd kastaba oo ka koowaad ka dambeeyey tiraday doonaanba ha noqdeene bishardi waa inay laba ka badan yihin waa inay maydadka ka dambeeyey waxa weeye maydka koowaad waa inay hal ka badan yihiin oo marka maydadku laysu eego ay laba ka bataan ka hore iyo ka dambe iyo ka badan waa inay noqdaan oo ilowba ilow waa inay maydkaa koowaad laba ka dambeeyaan iyo wixii ka badan markay sidaa tahay mayd kastabana cidu gaar ahi ay dhaxlayso cidu gaar ahi way dhexlaysaa mayd kastaba oo ka mid ah warasada maydkii hore dadkan dhintay waa warasadii maydkii hore mid kastabana waxaa dhaxlaya cid u gaara oo isaga u khaasa kaa koowaad unbay wada dhexlayaan laakiin intan dambe dhimatay mid kastaaba warasadiisa khaaska ah ayuu leeyahay amwaaduna maydka koowaad ka dambaysaana waa laba iyo ka badan xaaladda noocaasiyana dariiqo gaar ah ayaa loo dhaxlaa oo loo qaybiyaa inkastoo bacdu ahlilcilmi dariiqadan uu naadimku marayo waxaba ay inta dambe isugu soo ururiyaan taana umuu bambixin oo waxa weeye kamuu hadal oo masalada noocaasiyana waxba naadimku uma bambixin ee wuxuu ku soo ururiyey waxba innaguna iminka u bambixi mayno inkastay iska hawl yar tahay misna wakti badan siin mayno laakiin isagu wuxuu ku soo ururiyey marka amwaaddu aanay laba ka badnayn iyagoo suuradaa labaad ee hadda aynu sheegaynay ah markaanay amwaaddu laba ka badnayn waa kow iyo marka maydka hore waxaan leeyahay maydka labaad ee ka hore ka dambeeya ay dhexlayaan kuwii kii hore dhexlayay iyo kuwa cusub suuradaa labaadna waa masalada uu ka hadlayo iyo ama kuwii hore uunbaa dhexlaya eh sidii kii hore ay u dhexlayeen si ka duwan bay u dhexlayaan saddexdaas suuraba waxaa shamlinaysa inta uu ka hadli doono hadday maydka labaad dadka dhexlayaa kuwii hore ka koowaadna dhexlayay ay yihiin laakiin siday kii hore u dhexlayeen si ka gedisan ay ka labaad u dhexlayaan sida mas'aladii hore gabadhii zawjada ahayd ee xaaska ku qornayd maydka labaad markuu dhinto inay hooyo ku qoranto oo haddii nin dhinto oo xaaskiisii iyo carruur ka tago marka carruurtii hadhow mid ka mid ahi ka daba dhinto aabbihii dee zawjadu ninkeedana zawjnimo ayay ku dhexlaysaayoo waa zawja oo isaguna waa zawj ayaa dhintay marka maydka labaad dhintana ibni ay dhashay baa dhintay ama binti ay dhashay oo hooyanimo ayay ku dhexlaysaa suurada noocaasiyana waa masalada noocan uu u dhisaya uu ka hadlayo haddii ay maydka koowaad kuwa dhexlaya iyo ka labaad kala jaad yihiin laakiin labadaa mayd masaladu aanay ka badnayna waa isla tan uu tilmaami doono wey saddexda suuraba sidan uu u dhisi doono ayaa shamlinaysa si koobanna wuu u dhisayaa oo iska hawl yar waayo mayti mayti dhaxashaydu dhisiddaa la dhisayo mooyaane iyo had iyo jeer inaad ku baraarugto marka masalada lagu weydiiyo siday isu beddelayso oo haddii lagugu yidhaahdo mayd baa dhintay oo intaasuu ka tegey kadibna mid labaad baa ka daba dhintay markiiba waa inaad ku baraarugtaa maydka koowaad ee dhintay ma labaa mise waa dhadig maxayse masaladu isku bedeli kartaa waayo waa meelaha had iyo jeer cilmul faraa'idka la ysku khaldo oo haddii lagugu yidhaahdo mayd baa dhintay oo aan maydka lagu magacaabin ma labaa mise waa dhadig wuxuu ka tegey masalan labadiisii waalid iyo laba hablood oo uu dhalayba lagu yidhaahdo intaa kadib ayaa labadiisii hablood mid ka mid ahi dhimatay waxaanay ka tagtay labadii waalid iyo inantii kale masaladaasi waxay isku khilaafaysaa maydka hore inuu lab yahay iyo inuu dhadig yahay markiiba haddaanad ka fiirsanin way isku kaa dabarogaysaa waayo haddii maydka hore lab ahaana awow buu noqonayaa oo jad saxiixa buu noqonayaa awowgan odaygan aabbaha ahee meesha joogay jad saxiixa buu noqonayaa haddii kalena waxaa dhici karta jadkii faasidka ahaa inuu kugu noqdo xaalaadka qaarkood haddaanan suurada imanka qaabkan u tilmaamay aanan khaldin yacni xaalaadka qaarkood bay isku khilaaftaa sida uu waxa weeyaan maydka hore inuu lab yahay iyo inuu dhadig yahay siiba markuu ibnulbin bintulibnida iyo meelaha ay maraysana si wacan bay markiiba khilaafkeeda u muuqdaa marka meelo yar yar oo noocaasoo maydka hore muxuu yahay iyo wax noocaasa mooyaane masaa'ilka kale kama adkaa oo isku hal waddo uun laakiin inta badan waxay adayga ku keentaa waa dhismaha saddexda dhismataad marayso inaad iska hubsato marka isagu wuxuu inoo tilmaamayaa suwartaa saddexda ah nooca shamlinaya qaarkoodna suwartoo dhanba dariiqadan quray ka saaraan ee naadimku uu mariyey waxaana uu yidhi wa in yamut hadduu dhinto aakharu mid kale ay meyitun aakhar meyd labaad haddii uu dhinto qabla alqismati qeybta ka hor haddii uu dhinto mid labaad fa saxix ilxisaaba xisaabta saxiix yeel wacrif aqoonsana sahmahu saamigiisa iyo sahmiga uu qaadanayana aqoonso oo bal nasiibka uu meyd kan labaad ku leeyahay min mas'alati meyiti aluulaa maydka hore mas'aladiisii bal aqoonso oo si gaara u calaamadso wajcal u yeel oo u samee lahu isaga oo maydka labaada almeyitu athaani mas'alatan ukhraa mas'alo kale isagana u samee kamaa qad buyina sidii lasoo caddeeyey altafsiilu kala faa kala saarsaarideeda iyo faahfaahinteeda sidii lasoo caddeeyey fii maa qudima wixii inoo soo hormarayna lagu soo caddeeyey mas'alo labaad oo u khaas ah isagana u samee maydka labaad sidii faahfaahinteeda aynu hore usoo aragnay oo ah haddii ta'siilku ku filan yahay ciddaa dhexlaysana fa tarku tadwiili ilxisaabi ribxu haddaanu ku filayna mas'aladu tasxiixa ay u baahan tahay ayaad siin macnaa masaa'ilkii hore sidii loo dhisayey ku samee markaa mayti mayti dhaxashay wuxuu tilmaamay in waxa weeye marka koobaad inaad samaynayso meydka koowaad masaladiisa inaad dhisto ta'siil iyo tasxiix waxay u baahan tahay ina aada u samayso iyadoo maydkii labaadna uu ka mid yahay dadka maydka hore dhexlaya horta marka hore masaladaa meel ku tiiri qoriga maydka labaad ka helay masalada horena wax kale ha ka qabanine maanka ku hay oo si gaara ha kuugu calaamadsanaado iyadoo arrintu halkaa taagan maydkii labaadna bal cidda dhexlaysa isagana masaladiisa si gaar ah oo gooni ah u furfur oo iyadana si gaara u dhis sidii ay hore faahfaahintu inoogu soo hormartay buu yidhi sida masaa'ilka loo dhiso markaad iyadana dhisto ee labadaa masalo maydkii koowaad oo tiisii taa tahay iyo maydkii labaad oo aad ka gudub jeexday oo tiisii taa tahay markaad labadaba dhisto saddex xaalo miduun bay noqonaysaa xaalad afraad yeelan mayso waa saddex xaalo miduun masalada maydkan labaad sihaamta uu ka helay mas'aladii hore inay sihaamtaasi u qaybsanto masalada labaad oo nasiibkii uu masalada hore ka helay inay tiisan dambe u qaybsanto iyo inaanay u qaybsamin marka hore labadaa u kala qaad hadday u qaybsanto oo maydka hore masalada masaladiisa maydkan dambe sahmigii uu ka helay hadday masalada labaad ee maydka labaad u qaybsanto fadaaka falamru daahir arrintu waa cadda mas'aladii hore ayaana jaamicadii noqonaysa oo iyaduunbaa sideeda loo soo rari oo jaamicadii noqonaysa iyaduun baana labada masalaba ku filan labadana maydba tii horaa diiqaysa oo aslu mas'alihii hore ama tasxiix halkay ku tagtay ayaa ku filan labada warasay isu yimiba halkaa ugu qaybi oo ku kala dir waayo maydkan labaad sahmigii uu ka helay mas'alada hore ee maydka hore dadkii isaga dhexlayay way u qaybsantay u kala dhiib oo kala diruun khalaas hadday u qaybsami weydo oo masalan sihaamtaa yar hadday doonto mas'aladiisa ayaa markaa badan way u qaybsami weyday ama hadday doonto sida kaleba ha u badnaate eh dee jajab bay gelaysaa iyo wax lamid a oo cagsigaba ha noqotee markay isu qays qaybsami weydo labadii nadro ee aynu ku eegi jirnay inkisaarka markaynu eegayno markaa fariiqa ay ka jabtay cadadu ru-uuskooda iyo sihaamtooda markaynu isu eegaynay labadii nadriye aynu ku eegi jirnay ee tawaafuqa iyo tabaayunka ahayd labadii maantana waxaad ku eegtaa mas'alada maydka labaad iyo sihaamtiisa uu mas'alada hore ka helay sihaamta uu mas'alada hore ka helay maydkan labaad iyo mas'aladiisanaad gaarka u dhistay aslu mas'alaheeda ama tasxiix halkay ku tagtay labadaa isu eeg bal inay tawaafuq ka dhexeeyo iyo inay tabaayun yihiin haddii tawaafuq ka dhexeeyo wafqiga sihaamta iyo wafqiga mas'alada dambe isdaba mari oo sihaamta uu mas'alada hore maydkan dambe ka helay wafqigeeda intaad soo qaado mas'aladiisa dambe kor saar wax allaaliya wixii hoos yaallana wafqigaa aada halkaa kor saartay ee jusu sahmiga ayaad ku garaacaysaa mas'aladiisa labaad wixii markaa wafqi kaaga soo baxayna mas'aladiisii hore kor saar sidaa isu dabamari isdabamarintaa samee waxaad isu eegtay ee aada isu fiirisay waa maydkan labaad mas'aladii hore sahmigii uu ka helay iyo mas'aladiisan uu ku yidhi gaar ugu sameeyo u furfur aslu mas'alaheedii labadaasaad isu eegtay sahmigiisii iyo mas'aladiisii hadday iswaafaqaan wafqiga sihaamta ee mas'alada horena soo qaad oo mas'alada labaad duldhig wafqiga aslu mas'alaha labaadna intaad qaaddo tii hore duldhig isweydaari markaad isweydaariso mas'alada hore jusu sahmigaa aada duldhigtay ee mas'alada labaad ka soo baxay aslu mas'alaha mas'aladii hore ku dhufo jaamicaduna halkaasay ka soo baxaysaa labada maydba barta wax loogu qaybinayaa waa isku dhufashadaa waxa ka soo baxa aljaamica dheh waxaad ka eegi doontaa balqaabku hadhow kuugu diyaariyo mustafa diib ulbuga isagaad si wacan uga arki doontaa oo isagaad halkaa maxluulaadkiisa si wacan uga texraaci doontaa laakiin marka hore fahanku waa isdabamarintaa mas'alada horena waxaa kor saaranaya jusu sahmiga aynu isdabamarinay ku dhufo aljaamica dheh hadhow mas'alada hore cid kastaoo wax ku leh mas'alada hore cid kasta oo wax ku leh oo aan maydkii hore ku jirin ila maydkii hore innagaan mas'alada gaara u samaynay mas'alada hore cid kasta oo wax ku leh oo aan maydkii hore ku jirin maydkii labaad baan leeyahay masaladan labaad aynu u samaynay aanu ku jirin ugu dhufo waxa mas'alada hore kor saaran mas'alada labaadna cid kastoo wax ku leh waxaad ugu dhufataa waxa mas'alada labaad kor saaran oo ah wixii ka soo baxay wafqigii ka soo baxay sahmiga haddii mid labada meelood dhexlayaa uu jirana mid kastaba waxaa kor saaran intaad ugu dhufato isugu dar dabeedna dhammaan jaamicada hoosteeda isugu geed sidaad arki doonto ee aada markaad maxluulaadka eegto aada ku arki doonto khalaas halkaasi bay ku gabagaboobaysaa naadimkuna intuu inoo tilmaami doonaa waa inta aynu hadalka kusoo ururinay wey hadday waxa weeye kala tabaayunaan oo maydkan labaad mas'alada hore sihaamta uu ku leeyahay iyo mas'aladiisa asalkeeda ama tasxiix halkay ku tagtay hadday kala tabaayunaanna sidii aada wafqiga isu dabamarinaysa uun isu dabamari oo sihaamtoo kaamilana mas'alada labaad duldhig mas'alada labaad oo kaamilana mas'aladii hore duldhig sidaa ku samee dabeedna saa isugu dhufo intuu inoo tilmaami doonaa waa intaa intuu inoo ishaaraya waa intaa tasxiixii qaabkeedii markaad fahantayna hadhowna aad in yar saa u eegtana isla markiiba waad fahmaysaa waayo isagu iminka uguma talagelin nin cilmulfaraa'idka raba inuu ku balballaadhsado uguma talageline nin markaa bilowa buu ugu talagalay oo waa bilowgii masaa'ilka munaasakhaadka ee hadduu saddexda qaybood ba inagu soo dayn lahaa markaasay fara badan lahayd marka wuxuu kugu yidhi intaas aynu tilmaanay buu khulaasayn doonaa ee wuxuu kugu yidhi wa in yamut hadduu dhinto aakharu mid kale mayd kale haddii uu dhinto qabla alqisma qeybta ka hor fa saxiix saxiix yeel alxisaaba xisaabta saxiix yeel xisaabta maydka hore saxiix yeel wacrif isagana aqoonso waa maydka labaade sahmahu sahmigiisa aqoonso horta marka koowaad maydka koowaad sidii caadiga ahayd u dhis ila dhismaa waad soo barato iminka saan u dhisaa odhan maysidee sifadii caadiga ahayd u dhis hadday tasxiix u baahatana maydka koowaad saxiix yeel isagoo maydkii labaadna ku dhex jira dadka oo dadka wax dhexlaya ka mid ah wacrif aqoonso sahmahu saamigaa uu qaatayna bal hadda aqoon u yeelo oo si gaara u eeg waayo ka hadhow wax loo muqaabalaynayaa marba masale la qaabilinaya waa isaga si gaara u calaamadso markaa wajcal u samee oo u yeel lahu maydka labaad waxaad u yeeshaa mas'alatan ukhraa mas'alo kale u samee maydkii hore oo macalkii labaad ku jiro masaladii si wacan ma u qaybisay kii labaadna intaad sahmigiisii hor dhigtay calaamatu ta iyo wax la mida ma ku hor qoratay kaasi waa dhintay ma ku calaamadsatay arrintu markay halkaa marayso waxaad samaynaysaa ee aada sidaa u aqoonsato isagana mas'alo labaad maydkan labaadna mas'alo gaar ah oo cidda dhexlaysa aada ku dhistay ila mas'alada dadka dhexlaya baa laga dhisaayoo laga sameeyaaye isagana markaa u samee maydka labaadna wajcal u yeel lahu isaga mas'alatan mas'alo ukhraa kale kamaa qad buyina sidii la soo caddeeyey atafsiilu faahfaahinteeda fi ma qudima wixii inoo soo hormaray sidii faahfaahinteeda aynu kusoo caddaynay wixii inoo hormaray wa in takun haddii ay tahay laysat mid aan ahayn tanqasimu mid u qaybsamaysa calayhaa ay calaa mas'alati athaani mas'alada labaad ee meydka labaad mid u qaybsamaysa calayhaa ay calaa mas'alatihi mas'aladiisa mid u qaybsamaysa haddaanay ahayn farjic noqo oo u celi ila alwafqi wafqi u celi bi haadaa kaasibaa qad xukumaa la xukumaye sidaasibaa la xukumaye wafqiga u celi buu kugu yidhi marka waxaad ka fahmaysaa saddexdii suure aynu sheegaynay hadday u qaybsamaysana yacni waxaa ku filan taa horaa kugu filan muu odhan laakiin waa laga fahmaya oo marka la samaynayo mas'alada waxa weeye wafqigan marka laysu eegaya waa mar ay isu qaybsami weyday haddii se maydkan labaad mas'aladiisa iyo sihaamta uu ka helay mas'aladii hore hadday isu qaybsamaan intaha alcamal camalkii waa dhammaaday oo arrintu way hawl yar tahay si yar un baa loo soo naqlinayaa oo jaamicada loo samaynayaa oo aad kutubta ku arki doonto laakiin shaqo kaleba uma baahnin sideedaa haddaad sagadiisa waad heshaa shaqo kaloo aada qabanaysaa ma jirto haddayse isu qaybsami weydo oo mas'aladii hore tusaale ahaan wuxuu ka helay afar qori afar qori buu mas'aladii hore ka helay maydkan labaad mas'aladiisina lix bay ku dhisantayba waa tusaale oo asalka sita ayay ka ansaxdayba oo ku dhisantay markaasaad mas'aladiisii labaad oo lix ah iyo afartii sahmiya uu mas'aladii hore ka helay baad isu eegtay markaasaad ti waar afartani lix ma u qaybsamaysaa oo xaggay ugu qaybsamaysaa lixdaaba badane maca lixdaan afar u qaybsateen lacalla waaba lixdii oo markaa fara badan afartii ka hoosaysay inay uqaybsanto suuragal maaha mar hadday sidaa noqoto wafqi ku eeg maxaa ka dhexeeya dheh markaad eegto waa lix iyo afar waa tawaafuqu binisfi nisfi bay iska waafaqaan labadoodaba labaa uqaybsantaa had iyo jeer haddaad maqasho tawaafuqu binisfi iyo tawaafuqu birubuc iyo tawaafuqu bithulus iyo sudus iyo wixii la mid ah tirada u qaybsamaysa labadoodaba makhrajka ay ka baxayso ayaa loogu magac bixiyaa maanta afar iyo lix maxaa uqaybsamaya laba sowmaa labana waa makhraju nisfi nisfigaa laba ka bixi jiray haddii la yidhahdo saddex baa uqaybsamaysa waa makhraju thulus oo markiiba waxaad odhanaysaa waa tawaafuqun bithulus haddii labadoodaba afar uqaybsanto tawaafuqun birubuc baad odhanaysaa waayo rubucu afar buu ka baxaa hadday shan uqaybsanto waa tawaafuqun bilkhumus khumus baa ka dhexeeya waa hadday dhacdaba hadday lixi ka dhaxayso waa tawaafuqun bisudus sidaas kuwa markaa maanta laba iyo afar iyo afar oo sihaamtii ah iyo lix oo mas'aladii maydka labaada maxaa u dhexeeya nisfi baa ka dhexeeya waa tawaafuqun binisfi waayahay afarta sihaamta ah laba u qaybi waa labo wafqigeedii labadaasuu noqday sihaamtii soomaa intaad qaado asalka lix ee maydka labaad duldhig oo dusha markaa si aad sihaamta halkaa ka baxay aada ugu garaacdo lixda lagu dhufan maayo laakiin wixii ka hooseeyaa lagu garaacaya lixdan mas'alada labaad ahna iyadana nisfigii labadii u qaybi waa saddex saddexda mas'aladii hore meeshay doontaba ha ku dhisnaatay hadday doonto labiiyo tobanba inay ku dhisnaydba ka dhigo mas'aladii hore saddexdan lixda ka soo baxday mas'aladii hore duldhig tallaabada koobaadna ha noqoto saddexdaa inaad ku dhufato mas'alada koobaad wixii halkaa isku dhufashadaa ka soo baxana aljaamica dheh waa barta laysugu tegayaa wey dabeed sahmi kasta oo waxa weeye cid kastoo mas'aladaa hore wax ku leh saddexdaa ugu dhufo wixii aan maydka sihaamtiisii afarta ahayd ka ahayn waayo iyada hal mar baynu isticmaalle mar labaad isticmaali mayno mar haddaynu mar tawaafuq ku eegnay marka dambe waynu ka boodaynaa marka qof kasta oo nool oo masalada hore wax ku leh sihaamtiisa halkaasuu si taama uga qaadanaya hadduu dhintayna intaynu ugu dhufanaa baynu hadhow masale dambe iyo hawlo u samayn doonaa ee isagana sidiisa usoo raac oo soo socodsiyun maydka labaadna dadka dhaxlay labadii aynu kor dhignay ayaynu ugu wada dhufanaynaa waxabana jaamicada ayaynu isugu geynaynaa dabeedna jaamicadu asalkeedii halkii uu noqday iyo dadkan aynu wax ugu soo garaacnay marka laysu geeyo waa inay isleekaadaan adugu waxaad ka arki doontaa sawirka shaxda uu ku jeexi doono iyo dariiqadu u sawiri doona adaa arki doona intaasuu inoo tilmaamo wuxuu yihi wa in takun haddii ay tahay ay sihaamu mayit athaani sihaamta maydkan labaad haddii ay tahay laysat mid aan ahayn tanqasimu mid u qaybsamaysa calayha ay calaa mas'alatihi mas'aladiisa mid u qaybsamaysa haddii aanay ahayn farji celi ila alwafqi wafqi u celi oo sihaamta wafqigeedana soo saar mas'alada dambe wafqigeedana soo saar bi haadaa kaa aan kuu tilmaamay ayaa qad xukima la xukumay sidaasi baa la xukumayoo cinda alculamaa'i alfaradiyiin iyo walxusaab culimada dhaxal yaqaanka ah iyo kuwa xisaabta yaqaanaba dariiqadaasay maraan oo kusoo saaraan markuu intaa kuu tilmaamay ee uu ku yidhi bal hadda isu eeg wafqiga mas'alada dambe iyo sahmigii uu meydku ku lahaa labaad mas'alada hore ayuu misna xukunkeedii ku raaciyo wuxuu yihi wandur eeg fa in waafaqad hadday waafaqdo asihaama sihaamta haddii ay waafaqdo fa khud qaado hudiita ha lagu hanuuniye oo alla ha ku hanuuniye wafqahaa wafqigeeda qaado oo tamaaman dhammaystiran wafqigeedaoo taam a qaado fakud qaado wafqahaa yacni markaa mafcuulkii iyo markaa ficilkii ayuu hudiitadaa ictiraad ahaan u dhexgeliyey jumlada ducaa'iyada ah fakud qaado hudiita alla ha ku hanuuniye wafqahaa wafqigeeda qaado tamaaman oo dhammaystiran wafqigeedoo kaamil ah qaado oo wadribhu ku dhufo fi saabiqa mas'aladii hore ku dhufo waxa weeyaan wafqigii mas'alada labaad oo sidiisa u kaamila wa inaga hadeer lahayn saddex baa la qaadanaya masaladii hore lagu dhufanaya mas'aladan labaad wafqigeedii oo kaamila hadday iyaga iyo sihaamta iswaafaqeen mas'alada labaad wafqigeeda qaado oo fi saabiqa tii hore ku dhufo waa cinda almuwaafaqa waa markay iswaafaqaan aw amase ismayba waafaqinoo sihaamtii iyobaa kala tegey iyo mas'aladii dambe waxbaba kama dhexeeyaan aw amase jamiicaha iyadoo dhammaystiran qaado oo halkee baan markaa la qabtaa dee waxaad ku dhufataa fi saabiqa iyadana taa hore ku dhufo ama mas'alada labaadoo sideeda u kaamila intaad qaadato tii koobaad ku dhufo waa in lam takun haddaanay ahayn baynahumaa muwaafaqa wax muwaafaqa ay haddaanay ka dhaxayn oo tawaafuq aanu jirinna mas'alada labaad oo kaamila intaad qaadato tii koobaad kusoo dhufo labada mas'alo isku dhufo wixii ka soo baxa ayuunbaa jaamicadii labada maydba dhaxalkooda lagu dhammaystiraye lagu furfuraya waa bartaa haddii kaloo wafqi ka dhaxeeyana wafqiga mas'alada labaad intaad qaadato tii koobaad kusoo dhufo laakiin sihaamta wixii lagu garaacayay wuu inoo soo wadaa weli muu taaban hadda waa baydkan labaad inagu soo xiga wa kullu sahmin sahmi kasta sihaamtu halkay taallaa mas'alada horena sihaam baa hoos taalla soo ma ta labaadna sihaam bay leedahay mid kastaba sihaam bay leedahay oo nasiibiyo dad leeyahay ayaa ku yaalla wa kullu sahmin sahmi kasta yudrabu waa lagu dhufanayaa fi jamiici ahaaniya ta labaad oo dhan baa lagu dhufan cinda almubaayana markay kala tabaayunaan markay kala tabaayunaan ee labada mas'aladii dambe iyo sihaamtii mas'aladii hore maydku ku lahaa ay kala tabaayunaan mas'alada labaad siday u dhan tahay sihaamta hoos yaalla mas'alada horaa lagu garaacaya wa kullu sahmin sahmi dhammaantii yudrabu waa lagu dhufanayaa fi jamiici thaaniya ta labaad oo dhammaystiran ayaa lagu dhufan cinda atabaayun markay kala tabaayunaan aw amase wafqihaa ama wafqigeeda mas'alada labaad wafqigeeda ayaa sihaamta mas'alada hore lagu dhufanayaa cinda almuwaafaqa markay muwaafaqa jirto weeyaane calaaniya baana loogu dhufanayaa si cad oo muuqata labada jeerba waa calaaniya waa si muuqata oo aan gabasho lahayn jahran baa loogu dhufanaya si cad oo muuqata wuxuu ku leeyahay markaad mas'aladan labaad wafqigeeda qaadato haddii iyadiyo sihaamta maydka hore uu mas'alada hore ku leeyahay hadday iswaafaqaan markaad wafqigeeda qaadato mas'alada koowaad ku dhufo sihaamta ka hoosayso o dhanna ku wada dhufo oo aan maydkii hore bishardi aanu ku jirin sihaamtii maydkii hore maydkan labaad baan leh sihaamtii maydkan labaad aanay ku jirin haddii aanay wax muwaafaqahay ka dhaxayninna mas'alada labaad oo kaamil ah intaad qaadato tii hore dul dhigto oo labada mas'alo isku dhufato mas'alada hore sihaamta hoos taalla oo dhanna mas'aladaa dambe aad kor dhigtay ku wada garaac sidaa ugu garaac intuu kuu tilmaamay waa intaa marka halkaa su-aal baa soo baxaysa waayahe markaan mas'aladaa hore iyo wixii hoos yaalla aan ku garaaco mas'aladan dambe wafqigeeda ama iyadoo kaamil ah sihaamta mas'alada dambena maxaan ku garaacaya ila xaggan kalena sihaam baa taalla waxa banaa inaan jaamicada isugu geeyaan doonaya halkay isugu wada tegayaan tii buu ku tilmaamo wuxuu kugu yidhi wa ashum lukhraa ta kale waa mas'alada labaade ta kale sihaamteedana tudrabu fa tudrabu waa lagu garaacayaa fi sihaami sihaamtaa lagu garaacayaa mas'alada kale sihaamteedana sihaamta lafteedii ayaa lagu garaacayaa oo kaamil ah cinda almubaayana aw amase fii wafqihaa wafqigeedaa lagu garaacaya waa cinda almuwaafaqa eh tamaami oo kaamil ah wuxuu leeyahay wa ashum lukhraa ay wa ashumu mas'alati lukhraa mas'alada kale sihaamteedana sihaamtan dadka uu leeyahay hoos taallana fatudrabu waa lagu dhufanayaa fi sihaami sihaamtaa lagu dhufanayaa sihaamtii markaa usugnaatay lilmayit athani min almas'alati aluulaa maydka labaad mas'alada hore uu ku lahaa tii baa lagu garaacaya oo dhammaystiran cinda tabaayu aw amase fii wafqihaa baa lagu garaaci ama wafqigii sihaamta ayaa lagu garaacayaa masaladan labaad sihaamta hoos taallana waa cinda almuwaafaqa tamaami oo sideeda u taamah oo dhammaystiran ayaa lagu dhufan saasaa la yeeli fa haadihi tani dariiqatu lmunaasakha munaasakhada dariiqadeedii iyo waddadeedii weeye ee farqa kor bihaa ay bisababihaa sababteeda aw bimacrifatihaa iyada aqoontiisigeeda aada aqoonsatay aada cilmi u yeelato waxaad ku kortaa rutbata fadlin fadli iyo waxa weeye sharaf martabadeed ku kor martabadaa iyo fadligaasi oo shaamikha sarraysa fadligii martabadii sarraysay martabadii sarraysay markaa ku kor buu leeyay farqa kor bihaa ay bisababihaa iyada sababkeeda waxaad ku fanataa oo ku kortaa rutbata fadlin martabadii fadliga ee shaamikhatan sarraysay martabadii fadliga ee sarraysay taa ku kor buu leeya oo haddaad markaa barato munaasakho oo sida laysu dabamarinayo markiiba sida loo habaynayo aada kala dhigdhigto ayna ahayd min cawisi cilmi alfaraa'id cilmulfaraa'idka nooca ugu adag ay ka mid tahay oo aad tidhaahid waan aqaanaa sidii awowga aynu markaa usoo barannay baan tanna u kala dhigdhigayaa dee markaa fadli iyo sharaf maqaam baad ka gaadhay buu leeyahy nin markaa mayti mayti dhaxashay kala dhigdhigayaa nin hawl yar maaha marka wuxuu leeyahay martabadii sarraysay ee munaasakhada ku fano arrinta iyadaa markaad barato si wanaagsan baad markaa arrinta u fahamtay halkaa ku gaadh buu leeyahy mar hadda insha allahu tacala halkaa inoo joogto allah subxaanahu wa tacala aclam